maanta waa tallaabo wanaagsan oo aynu u qaadnay dhinaca baahitirka hanaanka cadaaladda dalka oo waxyaabaha runtii ugu badan oo ay qabaan ay ka mid tahay in aysan haysan meelo ku filan oo ay xafiisyo ah iyo maraafiq ay ku shaqeeyaan tani marka maanta waxay runtii ay ka dhigan tahay inaynu tallaabo fiican aynu dhinacaas u qaadnay waa bilow waxaan rajaynayaa in kuwa kale waxyaabaha kale ee baahiyaha waaweyn loo qabana ilaahay idankiis maalinba maalin ka dambaysa inay inoo hirgeli doonaan guul ayaan u rajaynayaa insha allah dhismahan iyo si deg dega inuu ku hirgalo si ay u kala fududaato hawsha baaxadda leh ee garsoorku ay u hayaan shacabka soomaaliyeed waan uga mahad celinayaa duruufaha aad ku shaqaysaan runtii aad baan idinka mahad celinayaa aadka u adag muddana aad ku soo shaqaynayseen laakiin ilaahay idankiis tani waa saan sheegay waa tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin kale insha allah ayaan rajaynayaa inay ku xigi doonaan oo baahiyaha faraha badan ee garsoorku qabo wax looga qaban doono haddii ilaa leeyahay hanaanka cadaaladdu hambal yaan leeyahay bahda garsoorka shacabka soomaaliyeedna guul bay u tahay inay garsoorkoodii saddexdaa dabaq insha allah in oo ay ku shaqaynayaan iyo hanaan casri ah oo ku mataanaysanba inay wakhti dhow insha allah haddii la yidhahdo ay howlgeli doonaan maantana waa dhagaxdhigii waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhammaystirmaan waad mahadsantihin asalaamu calaykum waxmatullahi barakaatu